faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarintainaga mudan uu kusoo dhawaada qodobada warka ee raadiyaha cadaado duqi degmada beledweyne oo si rasmi ah xilka looga qaaday
maamulka gobolka hiiraan oo go'aamiyey in la dilo qofka isbaara dhigtaa
ciidamada danab iyo kuwa maamulka jubbaland oo howlgallo ka wada deegaano ku dhow jamaame
dilkii xiisad ka dhalatay suldaan caan ka ahaa gobolka sanaag oo xal laga gaaray
ciidamo ka tirsan amisom oo laga sogootiyey soomaaliya
ciidamada jubbaland oo fashiliyey miino lagu aasay deegaano ka tirsan jubbada hoose
faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya iska horimaad ka dhacay magaalada muqdisho
ergega gaarka ee xogayaha qaramada midoobay oo war ka soo saaray doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya
ururka al-shabaab oo sheegtay in deegaanada buulo burde ay qaraxa kula eegteen askar ka tirsan ciidamada amisom
xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay jubbada hoose
akhbaaraadka caalamka warka hameen caawa aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu dooron
masar iyo falastiin oo ka wada hadlaya xaaladda gobolka bariga dhexe
iyo amiirka sacuudiga oo waryihii la dilay jamaal qashuuqi ku tilmaamay inuu ahaa islaamiga halis ah
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada u doorkaroon warkeenna fiid ee goor u diyaargarooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa habeenimo jimcaha sabdina ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha koobiyo tobnaad sanadka labada kun toban iyo sideedda warka caawa waxaa soo saaray si wada jirana halkan inkala socodsiinaya anigoo ah cumar axmed ibraahim cumar suxefe iyo ayaan axmed maxamed ayaan dhool iminkaiyo haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii oo intaasi ka faahfaahsan duqi degmada beledweyne ayaa si rasmi ah xilka looga qaaday amuur warkaasi ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray bashiir cabdulaahi cismaan wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxaa xilka loogu qaaday duqii degmada beledweyne cali cabdiqaadir faarax waxaana xilkaasi loo magacaabay qadar xasan afrax oo horey usoo noqday gudoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne xilka qaadistan ayaa waxay imaanaysaa xilli uu muran xoogan ka dhex taagnaa gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo duqa xilka qaadista lagu sameeyey ee cali cabdiqaadir faarax aad iyo aad ayuu mahadsan yahay bashiir cabdulla cusmaan oo faahfaahinta warkaasi soo koobayey maamulka gobolka hiiraan ayaa go'aamiyey in la dilo qofkii isbaaro dhigtaa sida warkan ay ku faahfaahinayso ayaan axmed maxamed kadib kulan ay maantay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha degan magaaladaas ayaa waxa ay sheegeen inay go'aamiyeen in la toogto dadka isbaarooyinka dhigta gobolka hiiraan qaar ka mid ah waxgaradka oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan raalli ka noqon doonin in la dhibaateeyo dadka shacabka ah ee ku sugan gobolka hiiraan islamarkaana ay raalli ku yihiin in la toogto qofkii lagu arko isagoo qaar ka mid ah waxgaradka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inaysan raalli ka noqon doonin in la dhibaateeyo shacabka ku sugan gobolka hiiraan islamarkaana ay raalli ku yihiin in la toogto qofka isbaara dhigtaa kulanka ayaa waxaa laga akhriyey wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo yuusuf axmed xagar dabageede qodobada ku xusnaa wareegtada ayaa waxaa ka mid ahaa in maamulka gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gobolkaas inay ku heshiiyeen in la toogto qofkii lagu arko isagoo isbaara dhiganaya qodobka labaad ee ku xusnaa wareegtada ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha ayaa waxa uu ahaa in qofkii isagoo isbaarad jooga qof dila ay mas-uul ka yihiin odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeedo qofka wax dilo iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee kulanka goobjeega ka ahaa ayaa aad u soo dhoweeyey amarada ka soo baxay gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ciidamada danab iyo kuwa jubbaland ayaa howlgallo ka wada deegaano ku dhow jamaame warbixinta warkaasi mahadnuur axmed ayaa soo koobaya waxaa maalintii labaad ah howlgallo ay ka socdaan ee deegaano ku dhowdhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab cutubyo ka tirsan ciidamada darawiishta ee maamulka jubbaland oo ay wehlinayaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa howlgalladaas waxa ay ka wadaan tuulooyin ku dhowdhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose taliyaha ciidamada maamulka jubbaland sarreeye guud aadan maxamed ibraahin aadan jaranjoor ayaa sheegay inay howlgalkii shalay ay ku dileen toban ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana isuu socon doono inta ay ku sugan yihiin dagaalada maamulka jubbaland xiisad ayaa ka dhalatay dilkii suldaan caan ka ahaa gobolka sanaaga xiisad ka dhalatay dilkii suldaan caan ka ahaa gobolka sanaaga ayaa xal laga gaaray sida warkaan ay ku faahfaahinayso mar kale ayaan axmed maxamed magaalada badhan ee gobolka sanaag waxaa maanta lagu gabangabeeyey kulan nabadeed oo xal looga gaaray xiisad ka dhalatay dilka suldaan xasan suldaan cali jibriil oo ka mid ahaa waxgaradka gobolka sanaag dilka suldaanka ayaa dhacay koob iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadkan xilli madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu booqanayay magaalada badhan ee gobolka sanaag munaasabadda waxaa ku sugnaa salaadiin ay ka mid ahaayeen boqor burhaan boqor muuse waxaana laga soo saaray go'aano xal looga gaaray xiisadii ka dhalatay dilkaas ergada kulanka ayaa la kulmay waxgaradka labada beelood oo ay ka soo kala jeedaan suldaankii la dilay ee suldaan xasan cali jibriil iyo ninkii ka dambeeyey dilkiisa laba marka ay dhegaysteen aragtida labada beelood ee walaalaha ah saddex markii la waraystay maxamed cali sugl oo ahaa ninkii ka dambeeyey dilka suldaan xasan cali jibriil markay wadatashi dhinaca shareecada islaamka ah ay la yeesheen culummada kale ah sheikh axmed daahir xasan xuseen sheikh maxamed macalin axmed iyo sheikh salaad maxamed cusmaan ergada ayaa aqbashay in wakhti la siiyo si ay wadatashi u soo sameeyaan odayaasha beesha uu ka dhashay suldaan xasan cali jibriil waxaana ugu dambayn waxgaradka ay shaaciyeen in ay iska cafiyeen ninkii suldaanka dilay ee maxamed cali sugle diyo iyo aarsila'aan intaba ah ergada ku jirtay dhexdhexaadinta ayaa ku raacday go'aanka xafinta ah ee ay qaateen beesha uu ka soo jeedo allaha u naxariistee suldaan xasan cali jibriil sidaasi ayaana shirkii muddada ka socday magaalada badhan ee gobolka sanaag lagu soo gebangabeeyey ciidamo ka tirsan amisom ayaa laga sogootiyey soomaaliya guutooyinka afartan iyo afraad iyo afartan iyo shanaad ee ciidanka burundi qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amison ayaa guddoonsiiyey bilado iyo shahaadooyin markii ay dhammaysteen shaqadii sanadka ahayd ee ay ka lahaayeen soomaaliya munaasabadan oo dabayaaqadii toddobaadkan ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka burundi wuxuuna ku ammaanay doorkii ay guutooyinku ka lahaayeen howlgalka ay amison u joogtay soomaaliya taliyaha ayaa soo dhoweeyey ciidanka kale oo soo bedelay guutooyinka shaqada dhammaystay waxa uuna ku booriyey ciidamadu inay aadaabta ilaaliyaan kana soo dhalaalaan howlaha loo idmaday ciidanka la sogootiyey ayaa ka tirsanaa qaybta shanaad ee xoogaga amison kuwaas oo door weyna ku lahaa dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada jubbaland ayaa fashiliyey miino lagu aasay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose sida ay ku faahfaahinayso ayaan axmed maxamed wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada jubbaland gaar ahaan kuwa miina baarista ay fashil geliyeen miinooyin lagu aasay deegaano ka tirsan gobolkaasi saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka ay ka sameeyeen inta u dhexaysa deegaanada yoontow iyo dalacaadda isla markaana ay ciidamadu ka soo saareen miinooyin lagu dugay waddadaasi sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in miinada ay goobta ku aaseen al-shabaab islamarkaana ay doonayeen in ay bulshada ku dhibaateeyaan sida ay hadalka u dhigeen al-shabaab ayaa sheegtay in deegaanada fuula burde ay qaraxa kula beegsadeen waa askar ka tirsan amisom sida ay ku faahfaahinayso ayaan axmed maxamed war ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa ay ku sheegeen inay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan jabuuti oo qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee ku sugan degmada buulabarade ee gobolka hiiraan waxa ay sheegeen inaysan shacabka khasaare gaarsiin balse dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen inay khasaare gaarsiiyeen ciidamada ka tirsan jabuuti ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya balse ma sheegin askarta ay ku dileen qaraxaasi ka dhacay degmada buulabarde ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha jabuuti ee ku sugan degmada buulabarde kaasi oo ku aadan ay faahfaahin ka bixiyaan warka ka soo baxay al-shabaab wararka qaar ayaa sheegaya in saakay ilaa iyo maanta ay baaritaano ka wadaan xaafadaha degmada buulabarde ciidamada ka tirsan ciidamada jabuuti ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa lagu dilay gobolka jubbada hoose amuurta warkaasi cumar saxiifo ayaa soo koobaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ayaa maantay waxaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka wadeen deegaano ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa sheegay in labiyo toban dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dileen deegaanka araare oo hoostaga degmada jamaame dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka socda deegaano hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose haatan akhbaaraadka caalamka masar iyo falastiin ayaa ka wada hadlaya xaaladda gobolka bariga dhexe madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi iyo dhigiisa falastiin moxamedo cabaas ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan brito magaalada sharmashiikh ee dalka masar iyagoo ka wada hadli doona xaaladda gobolka bariga dhexe iyo horumaradii laga gaaray xaaladda falastiin labada nin ayaa la qorsheynayaa inay ku kulmaan munaasabadda xuska maalinta dhallinyarada adduunka oo ka dhici doonta magaalo xeebeedka loo tamashlaha tago ee sharmashiikh sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee andola amiirka sacuudiga ayaa waryihii la dilay ee jamaal qashuuqi ku tilmaamay inuu ahaa islaamiga halis ah amiirka dhaxal sugaha ah ee wadanka sacuudi carabiya maxamed binu salmaan ayaa waxa uu maraykanka u sheegay in qoraaga la dilay jamaal qashuuki uu u arkayay inuu ahaa islaamiga halis ah warbaahinta ayaana ku waramaysa amiir maxamed ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu arintaasi telefoonka ugu sheegay aqalka cad kadib markii qashuuqki la waayey taasoo ka horeysay inta uusan sacuudigu qiran inuu ninkaasi dilay sacuudi carabiya ayaa iska fogeysay wararkaasi lagu daabacay wargeysyada washington post iyo new york times jamaal qashuuki oo ahaa muwaadin sacuudiga u dhashay kana shaqayn jiray warbaahinta maraykanka ayaa waxaa si weyn lagu yaqaanay inuu dhaliilo u muujiyo maamulayaasha dalkiisa sacuudi carabiya dhegaystayaal guud ahaan iyo gebi ahaanba warkii aad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaas tan iyo kulanti dambe warkan warka xiga intaan ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo warka waxaa caawa soo saaray si wada jiran aan kala socodsiinayay anigoo ah cumar axmed ibraahim cumar suxayfe iyo weliba ayaan axmed maxamed ayaan dhool xasan axmed maxamed ayaa farsamaynayay ciddii warka uu segay waxa ay ka heli karaan bejka internetka ku leenahay radio cadaado com tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo